أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah hiiraan weerar siyaabo kala duwan loogu dilay askar murtadiinta ka tirsanaa oo ka dhacay dowladyada magaalooyinka beledweyne iyo bulaburde ee wilaayadaasi qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah muxuuyaha damaca yahuudda ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya iyo qorshaha ay sahayanadu ka leeyihiin aqoonsiga maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay somalilan ma mid istaraatiijiyadeedba mise mid dhaqaale waxaad maqli doontaan warbixin arrimahaasi ka hadlaysa oo uu daabacay mid ka mid a wargeysyada yahuudda ugu afka dheer qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kooxda riddada oo mar kala tumaysa durbaanka dagaal ee jilbaha dhulka ugu dhufanayso maamulka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay jubbaland iyo xildhibaanno soo bandhigay xog ay sheegeen inay ka heleen abaabulka ka dhanka axmed madoobe oo ay wadaan xasan iyo xamsa warbixin ayaad maqli doontaan shacabka soomaaliyeed oo si cajiiba uga falceliyey ganacsiga xoolaha ee uu madaxa kooxda riddada u gacangeliyey ganacsado shisheeye kuna baaqay in si wadajira looga hortago mashruuca dalxaraashka ah ee uu cadowga ku howlan yahay qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee kataa'ib oo galabta baahiyey qaybta lix iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada gaar ahaan qaybta kobcinta ee sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri ku dhowaad boqol qof oo ku halaagsamay dhulgariir xooggan oo ka dhacay galbeedka waddanka shiinaha iyo xaalad argagax iyo cabsi leh oo u soo galay gaalada tibeedka loo yaqaan ee dalkaasi ku dhaqan sidoo kale faafareebka waxaan caawa ku soo gudbin doonnaa kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha coolyahan oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan jubbada dhexe kelimaadkii laga jeediyey faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan askar toobadkeenayaalaha oo lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool qodobadaas iyo wixii kaloo soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijkaigala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa muxuu yahay damaca yahuudda ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya iyo qorshaha ay sahayanadu ka leeyihiin aqoonsiga maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay somalilan ma mid istaraatiijiyadeedba mise mid dhaqaale ku soo dhowaada warbixin arrimahaasi ka hadlaysa oo uu daabacay mid ka mid a wargeysyada yahuudda ugu afka dheer waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee uu aqoonsiga somalilan u leeyahay ammaanka israa'iil waa cinwaanka warbixin uu daabacay wargeyska the times of israel oo uu leeyahay maamulka gumaystaha yuhuudda waxaa ugu horrayntii warbixinta lagu bilaabay in bariga dhexe iyo geeska afrika waayahan dambe ay marti gelinayaan xaalado colaadeed oo aan la dhayalsan karin sida iiraan iyo xulufadeeda xiisadaha ay ka wadaan dhulka bariga dhexe iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen oo iyaguna weeraro xooggan ka wada biyaha baddacas sidaa daraaddeed waxaa warbixinta lagu sheegayaa in ay muhiim tahay in maamulka gumaystaha uu markan bariga afrika ka helo dhul istaraatiijiyadeed ee uu ka ilaaliyo ammaankiisa talaabiib iyo goobaha kale ee uu xoogga ku haysto ee ka midka ah dhulka walaalahayn reer falastiin markii ay sahaayiinadu in muddo ah ay indhaindheeyeen gobolka geeska afrika ayay ugu dambeyn warbixintu sheegaysaa in maamulkaas isku magacaabay somalilan u arkeen mid u fulin kara danahooda haddii ay caalamka uga soo dhiciyaan aqoonsiga ay ku taamayaan inta muddada ah qoraalka the times of israel ayaa sidoo kale lagu sheegayaa dhulka uu ka arrimayo maamulka ashahada la dirirka ah ee somalilan inuu yahay mid istaraatiijiyadeed oo si aad ah ugu habboon danaha yuhuudda xukuumadda israa'ilna ay ka ilaalin karto khataraha uga soo wajahan gobolka waa sida hadalka loo dhigay ee israa'il waxa ay ka faa'iidaysan doontaa aqoonsiga somalilan si ay u ilaaliso amnigeeda qaranka ugana hortagto khatarta gobolka una abuurto fursado dhaqaale oo hor leh una hagaajiso xiriiradeeda diblomaasiyadeed una taageerto maamulada dimuqraadiga ah ee ka jira gobolka waxaa sidaasi lagu yidhi qoraalka warbixinta sidoo kale warbixinta the times of israa'il oo sii socota ayaa lagu yidhi aqoonsiga somalilan waxay israa'iil siinaysaa saaxiib istaraatiijiyadeed oo geeska afrika ah taas oo kor u qaadaysa amniga qaranka iyo mowqifkeeda juqraafiyadeed ee gobolka xogta joornaalkan oo sii socota ayaa markan lagu sheegayaa in haddii yuhuudda ay u hirgasho in cilaaqaadkan dhow ay la yeelato maamulka riddada ah ee somalilan ay sahaayinadu heli doonaan fursad ay badda cas kula loolamaan maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ee taageerada ka helaya dowladda shiicada ah ee iiraan waxaa sidoo kale maamulkan isku magacaabay israa'iil uu sheegayaa in dhulka somalilan uu yahay mid ku habboon in laga duulaan tago marka la doonayo in la weeraro fariismaha xuutiyiinta arrinkaasna uu yahay mid ka mid a waxyaabaha ay u doorbidayaan saaxiibtinimada iyo soo dhoweysiga maamulka ashahada la dirirka ah ee somalilan waxaa sidoo kale warbixinta wargeyska oo sii socota lagu sheegayaa in maamulka yuhuudda uu doonayo in markii ay aqoonsiga siiyaan somalilan ay isweedaarsadaan xogaha sirdoon ee gobolka sidoo kalena ay si wadajir ah u sameeyaan dhoolla tusyo ciidan taas oo uu gumaystuhu ka damacsan yahay in uu ku soo jiito dalal badan oo dhaca geeska afrika oo hadda ka didsan siyaasaddiisa dhanka dhaqaalaha iyo damaca yuhuudda ay ka leeyihiin gobollada waqooyi ee soomaaliya waxay warbixintu xusaysaa in dhulka uu ka arrimiyo maamulka isugu yeera somalilan uu yahay mid leh ilo dhaqaale oo fara badan taasoo xitaa soo jiidatay tobaneeyo maalgashato ah oo ka soo jeeda dalal ka dhaca daafaha caalamka sidaa darteed maamulka sahayanada ayaa doonaya in isaguna uu dhankiisa kaga soo biiro kuwa dhaqaalaha ka samaynaya gudaha waddanka si sannad walba uu uga soo xareeyo malaayiin doolar oo uu dib ugu adeegsado gumaadka iyo gaajaynsiinta shacabka reer khaza waxaana warbixinta oo weli sii socota lagu yidhi aqoonsiga somalilan waxay sidoo kale israa'iil u furi doontaa fursado dhaqaale oo cusub somalilan waxaa ka jira kobac dhaqaale oo soo jiitay maalgashi dalal kala duwan si gaar ahaaneed dhinacyada beeraha tamarta iyo kaabayaasha kale waxaa gunaanadkii warbixinta lagu sheegay in maamulka isku magacaabay israa'iil uu masaalix inta aan soo xusnay ka badan uu ka heli doono haddii mar uu aqoonsi siiyo somalilan islamarkaana uu ku dhabarjebin doono maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen maamulka sahayanada ayaa markan u soo tafaxeedanaya xayuubsiga qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed weliba isaga oo soo xiranaya shaar aqoonsisiin ah iyo xiriir saaxiibtinimo halka sheekadu ay middaas ka duwan tahay oo uu doonayo in uu dhulkan keeno kayaankiisa iskuna fidiyo si la mid ah falastiinta barakaysan weliba isaga oo xayuubsanaya khayraadka dhulkan halkanna ka ilaalinaya masaalixdiisa oo idil
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey ee khaza waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna waxaan ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo aan ka guud marayno howlgalladii uu dambeeyey dagaal u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa galabta waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo habardero oo ku taala afaafka hore ee magaalada beledweyne dagaalkaasi ayaa lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada waxaana lagu dilay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka degmada buule burte ee wilaayada hiiraan waxaana dagaalkaasi lagu dhaawacay hal askari oo murtada kaasi oo lagu magacaabo kulmiye faragaab haddii aan markan eegno bartaalka taayib ee aaladda telegramka waxayna bartu caawa faafisay qaybta lix iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix ay mujaahidiintu ka sameeyeen deegaanka hareeri tuur ee wilaayada islaamiga ah ee gedo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo maleeshiyaad iyo hub ku daadgureyneysa jubbada hoose iyo xildhibaano digniin culus u jeediyey xukuumadda xamse cabdi barre warar laga helay xuduud beenaadyada ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi ay xukuumadda muqdisho ku abaabulayso maleeshiyaad fara badan kuwaas oo ay ku weerari rabto dhanka maamulka axmed madoobe ee jubbaland isku magacaabay arrintan waxaa durbadiiba ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka xukuumadda muqdisho balse daacaddu waa dagaal ooge axmed madoobe xildhibaanada ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku caddeeyey in xasan iyo xamse hub iyo lacag ay ku daabulayaan kenya annaga oo ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya deegaan doorashadooduna tahay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ee halkan ku saxiixan waxaan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo kan xukuumadda uga digaynaa shirqoolada iyo abaabulada ay ka wadaan xuduudda dheer ee u dhexeysa dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo dowladda aan dariska nahay ee kenya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka oo ay ku saxiixan yihiin soddon iyo shan xildhibaan arrintan abaabulka ciidan ee xasan gurgurte iyo xamse cabdi barre ay wadaan ayaa meesha kasii saareysa in colaadda u dhexeysa labada dhinac xal loo helo waxaana muuqata in mar kale ay dhinacyadu colaad u madlan yihiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol qof oo ku dhintay dhulgariir ku dhuftay shiinaha inta la hubiyey ugu yaraan sagaashan iyo shan qof ayaa ku dhintay dhulgariirkan xoogan oo si gaar ah looga soo calaamadiyey gobolka tibeed ee dhaca buuraha himilaaya ee koonfur galbeed waddanka shiinaha wakaaladda wararka u faafisa shiinaha oo soo xiganaysa mas-uuliyiin maxalli ah ayaa xaqiijisay in in ka badan boqol iyo soddon xubnood ay ku dhaawacmeen dhacadan waxay sidoo kale sheegtay in khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac uu mar walba kordhi karo maadaama dhismayaal badan ay burbureen warbixin ay soo saartay xarunta shabakadaha dhulgariirka ee shiinaha ayaa lagu sheegay in dhulgariir lagu qiyaasay lix dhibic siddeed rigtar uu ku dhuftay shigatsi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka tibeed iyo nawaaxigeeda halka hay-adda saamaynta dhulka ee mareykankana ay sheegtay in dhulgariir lagu qiyaasay toddoba dhibic hal uu ka dhacay gobolka tibeed ee waddanka shiinaha dhanka kale warbaahinta hindiya ayaa soo sheegtay in dhulgariirkan ay dareemeen dadka ku dhaqan caasimadda nebaal ee katmandu aagaga koonfur galbeed ee dalka shiinaha ayaa ah halka ugu badan ee ay ka dhacaan dhulgariirada sanaddu markii ay ahayd labada kun iyo sideedii dhulgariir xoogan oo ka dhacay gobolka sishawun ayaa waxaa ku dhintay ilaa toddobaatan kun oo qof waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixinada ku daawacan waxaa ka mid ah arday dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay magaalada hargeysa shilkan gaari ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay afaafka hore ee iskuul ku yaal magaalada hargeysa shilkan ayaa yimid kadib markii gaari marayay iskuulka hortiisa uu jiiray qaar ka mid ah ardayda iskuulka taasi oo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gabar ardayadda ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyootay shilka halka ay ku dhaawacmeen sagaal arday oo kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana ka soo qaadanaynaa taliyaha ciidamada suudaan oo bogaadiyey soo jeedinta turkiga ee ah in uu xaliyo colaada labaatanka bilood jirsatay ee ka taagan waddankaasi una dhexeysa ciidamada milatariga iyo kuwa kasoo horjeeda kulan ka dhacay magaalada boorta suudaan ayuu jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga ka codsaday in fariintiisa soo dhoweynta ah uu gaarsiiyo madaxda turkiga haddii aan markan eegno dhanka khaza diyaaradaha maamulka gumeystaha yahuuddu waxay maanta marinka ka geysteen ilaa saddex xasuuq oo ka dhanaa dadka abriyada ah ee reer khaza cisbitaalada magaalada ayaa lasoo gaarsiiyey ilaa kow iyo soddon shuhada ah iyo dhaawaca konton iyo toddoba kale haddii aan tirakoobka guud eegno waaxda caafimaadka ee marinka khaza waxa ay sheegtay in shuhadada khaza ay gaareen afartan iyo shan kun sideed boqol siddeetan iyo shan xubnood halka dhaawacna uu gaaray boqol iyo sagaal kun boqol sagaashan iyo lix xubnood tan iyo toddobadii oktoobar dhanka kale kooxaha muqaawamadu waxay maanta baahiyeen muuqaal ay kusoo bandhigayaan howlgallo ay ku beegsanayaan gaadiidka maamulka gumaystaha howlgalladan ayaa ka dhacaya galbeedka xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khasa waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada maanta waxaa si aad ah looga hadalayay arrinta ku saabsan dhoofinta xoolaha nool ee soomaalida oo waxaasna gurgurta u xiray shirkaduu leeyahay ganacsada shisheeye kumanaan qof oo soomaali ah ayaa baraha bulshada ku wada xiriirto si aad ah iskula dhex qaaday heerka ay gaarsiisan tahay dhaqaale boobka uu ku kacayo madaxa kooxda riddada dadka ayaa si gaar ah uga falcelinaya sawirka ninka la xaqiijiyey in loo xiray ganacsiga xoolaha soomaalida kaasi oo lagu faafiyey baraha twitter-ka iyo facebooka dadka ayaa arrintan ku sheegay tallaabo halis badan oo dhulka sii gelinaysa dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed kan ma ahan madaxweyne ee waa yahuud rasmi ah ee rabbi hanaga qabto ayuu yidhi mukhtaar xuseen oo barta facebook uga falceliyey tallaabada uu qaaday murtid xasan gurguurte runtii shacabka oo u muuqday bashiir in ay si dareentaabad leh uga falcelinayeen ficilka xasan gurguurte ayaa habaar iyo dhaleeceyn isugu darayey kooxda riddada dalka dhan ayuu odaygii ka dhigi rabaa mashruuc shisheeyaha loo xirayo waa wax la yaab leh in sidan loo bahdilo shacabka soomaaliyeed waddankan oday xasan bililiqo aan xishood lahayn ayuu ka wadaa qof soomaali ah oo loo xiro xitaa ma la waayey intii shisheeye loo xiri lahaa sidaas waxaa yidhi qof ay ugu qoran tahay xasan maxmed deeq xubintiina caawa bashiir waa nagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo jubbada dhexe kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha culiyahaan ayaa kusoo gebagaboobay degmada bu'aale kulankan waxaa barbar socday dowro sharci ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo nabadoonnada beesha culiyahaan dowradan waxaa loogu magac daray sacad ibnu cubaada waxaana shicaarkeeda uu ahaa ayaan qusudiinu waana xayun ugu horeyn waxaa kelimad qayima munaasabadii gebagabada ka jeediyey sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wasali allaahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh kulankan isugu kaaya keenay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walaqad akhada allaahu miihaaqa banii israa'iila wa bacadnaa minhum ithnay cashara naqiiban وqاal اllه iنii macakm lain aqamtm الصلاaةa وaataytm الزakاaة وaamantm بrusulii وcazartmuuهm وأqradtm اllaha qarضa xasana lowkafiranna cankm sayئaatiكm wlaudkilannakm janaaتi تjri min taxtiha الأnhaar إilى aakhir الaayة allah subxaanaه watacaala wuxuu noo dardaarmayaa si guud si khaasana waa u dardaarmaya macnaa dhacdo iyo macnaha naga horraysay oo ku dhacday nimankii nuqabadaha ee reer bani israa'iil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jeediyey annagana markaas naloo jeedinayo laakiin ayagu ay nooga horreeyeen rabbi subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil wuxuu loo diray oo loo sameeyey laba-iyo toban nabadoon laba-iyo toban ugaas laba-iyo toban suldaan laba-iyo toban horjooge naqiiban laba-iyo toban ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ballanqaaday oo ilaahay u yaboohay inay miciyadiisa iyo ta'yiidkiisa iyo xoojintiisa iyo garab istaaggiisa iyo tabantaabadiisu inay macigooda tahay innii macakum walu fiirsa waa maciyatu nasri wa ta'yiid goormaan labiyo tobankaas nabadoon ilaahay miciyadiisu ay tahay bal si fiican u fahma meesha waxaa fadhiya waa suldaamadii waa dowradii aan gebangebaynaynay ee sacad ibnu mucaad shacaarkeedunu ahaa ayanqusu diinu wa ana xayun war diintu miyaa hoos u dhacaysa diinta miyaa macnaha gadaal u laabanaysa diinta miyaa la liidaya diinta miyaa laga sayid calaynaya annagoo nool annagoo labadayada qaar ay isku yaallaan annagoo neeftu naga fiifiif leedahay sidee bay diintu hoos ugu dhacaysaa macnaheedu waa ma jidho ma dhacayso arrintaasi ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana nimankii reer bani israa'iil locwey innii macakum war nabadoonnow war suldaamow war ugaasyow anigu micigiinaan ahay mataa ilaahay subxaanahu wa tacaala micigooda u ahaanaya haddii shuruudahan laga helo haddii shuruudahan idinka laydinka helo warka si fiican u fahma intaas gargaarkaayo alla sheegay intaba waa leedihiin bal suldaan kasta iyo nabadoon kasta caalamka meeshuu raba ha ku noolaado shuruudahan laga helay ilaahay subxaanahu wa tacaala ballanqaadkiisaanuu leeyahay atacrifuuna sacd binu mucaad sacd binu mucaad ma garanaysaan sacad binu mucaad waa ninkii ihtaza carshu raxmaan ilaahay carshigiisaa u gilgishay limaada waa garab istaagga diinta ilaahay ruux kastaoo garab istaagana darajadiisii hore darajadiisoo kale u gaaraya sidiisoo kale aa loo sheegayaa sidiisoo kale aa loogu ducaynaya sidiisoo kale aakhiriya adduunba maamuusu helaya aan meesha iska qaadno oo aan ogaanno dowladeennaan inay naga soo dhalaasho waxaa naloo sheegay allana aan ugu dhowaanno nabadoonnadii noocaana sacad binu macaadna aan ku dayanno hada bila tawfiiq wasal illah wasalam calaa nabiyina muxamedin intaasi kadib waxaa goobta dowladda ka faahfaahiyey mid ka mid a nabadoonnadii ka qayb galay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشان والدورة نوسعتي مدة دوام المضى dowladani waxaa loo qabtay beesha cawliyahan beesha cawliyahan waxay ka kooban tahay dowladda gashay uwaaska nabadoonnada waxgaradka iyo aqalinta dadkaas ayaa dowladda loo qabtay waxayna ka kala imaadeen magaalo kala duwan waxaa ka mid a bu'aale salagle waraabo guba hargaanti weelmareer waraha dhoobley dadkaasi tiradoodu waa sodoomiyo dowladdaas ayaan meeshan ku qaadannay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan ko u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma xarakada u mahad celinaynaa uma walaayada gobolka ee makaatibtiisaan u mahad celinaynaa uu hogaaminaya sheekh cali daraweys duruusta aan qaadanay waxaa ka mid ah dhammaanteed lama dulmari karo qaybo ka mida ayaan ayaan dulmarayaa dowlada aan qaadanay waxaa ka mid ah sixidda faatixada suuratu nnaas suuratu falaq tabat ilaa idaa jaa suuradahaas ayaa sixidooda ayaana la siiyey waxaana la siiyey ooaan qaadanay suuratu towba tafsiirkeeda ayaan qaadanay suuraddaasi waan dhammaynay waana qaadanay kuwii qaatay ku camalfala allah naga dhigo allah naga dhigo waxaan qaadanay qodobka saddexaad alwalaa walbara baan qaadanay cashirka isagana kitaabka isagana waan qaadanay waxaan kaloo qodobka afraad waxaan qaadanay xumaanta iyo qabyaaladda casharka isagana waan qaadanay si wanaagsan ayaana loo siiyey culummadiina siisana waa u ducaynana annagana kuwii qaatay ku camalfala allah naga dhigo waxaan kaloo qaadanay nambar shan laysal qariibu oo uu sheekhii zaydulcaabidiin u akhriyey iyadana waan xifdinay waana qaadanay qodobka lixaad waxaan qaadanay alammaanaan qaadanay alamaana iyadana waan qaadanay toddoba waxaan qaadanay sifatu salaad qaybahaas ayaa hadda ka hayaa duruusta aad ilaa sodoomiye way gaadhaysay ilaa ka badnayd laakiin inta hadda aan dusha ka hayo waa intaas alxamdulilaahi rabbialcaalamiin alxamdulilahi rabbialcaalamiin dadkii goobta ka hadla waxaa ka mid ahaa ugaaska guud ee beesha culihan ugaas axmed mahadda maanteed ilaahay baa iskale waxaan kaloo mahad u celinaynaa xarakatulmujaahidiin amiirkeenna abuu cubayda waa u mahad celinaynaa iyo makaatibtiisa kala duwan iyo gobollada kala joogto waa u mahad celinaynaa khaasatan haddana waxaan usii mahad celinaynaa waaligeenna sheekh cali oo nala joogo xafladdan qiimaha badan laguna koryeelahay kitaabka ilaahay lagu tadbiiqinahay shareecada islaamka asagoo ka soo qayb galay gundhigna u ahaa odayna u ahaa soona abaabulay gobolkiisina maanta aan joogna asna waa u mahad celinaynaa mahad ka dambe meeshaani waxaa ka jirtay xaflad qurux badan laisugu yimid muslimiinta dhammaanteed inta ka soo qaybgeli kartay ee ka soo qayb gashay waxaana kartoo ka socday dowro ballaaran qiimo badan shareecada islaamka lagu koryeelahayo laguna baranayo beesha cawliyahana loo qabto xarakada oo wakiil uu oga yahay sheekh cali darwiisna uu oday u yahay mahaddaas baan ilaahay u celinaynaa allihii amnigaas noo suurtageliyana mahad baan u celinaynaa meeshani waxaa ka dhacday toddoba beri ayaan dowro ku jiray waxaan qaadannay cashir kala duwan oo u horeeyo towxiidka iyo qur'aanka ay asal u yihiin ilaahay baana nagu mannaystay alxamdulilaah waa ku najaxnay waana waxa qofka muslimka looga baahan yahay adduunkana uu ku badbaado aakharana janna uu ku tago waxaan xambaarnay kitaabka ilaahay una nusraynaynaa sunnada nebi maxameden gowsdambeedkan ku qabsanayna siduu shalayba asaga u sheegay calayhi salaatu wasalaam xafladda qiimaha badan baan meeshan ka jirto oon maanta dhex joognaa oon soo xiranay gunaanadkeeda aan joognaa ilaahay baana noo suurtageliyey waxaanan ku tadbiiqinaynaa shareecada islaamka waxaanan ididiilo ugu samaynaynaa oon u hormarinaynaa beesha aan xukunno ee ree cowliyahan midkeeda yar iyo midka weynba nise iyo rijaal inta udhexayso mid baadiye joogay mid baled joog waana waxa ummadda maanta ay isku maqasho waxaana looga hortegahayaa baybalka iyo qarmoonka iyo gaalada iyo salibiyaanka iyo kirishtanka waxa ay wadaan saaka waxaan nahay dad muslimiina muslimiintana waxaa lagu ogyahay kitaabka qur-aanka wax ka bedelan ma wadno asagaan ku dhimanaynaa kuna noolaanaynaa nolol nooga horeysana male haddaan dhimanana jannaan ku gelayna biidni illaahi alkariim ilaahina waxaan ka rajaynaa inuusan na fidmaynin beesha cawlyahan waxay kor u qaaday kitaabka waxayna qaadatay duruus kala duwan oo lixdan xiisadood ah toddoba beri gudahood hal asbuuc ilaahay baana noo suurtageliyay mahaddaana allah iskale nin walbana goosdambeesku kitaabkana midigtaan ku haynaa biidni illahi alkariim waxaanu kula dayraynaa saliibi iyo wixii soo raacay ilaahay baa mahaddaa iskale waa ku dhimanaynaa waa qaadnay waxaan qaadnay weliba ammaano alammaana ilaahayna hanaa suurtageliya ammaanada ayadee nimaan qaadina meeshaan ma jiro dadkaa faraha badana meesha joogo hadday walaayo tahay iyo hadday beesha tahay intaba waxaa maanta gundhigaana noo awaa kitaabka qur-aanka inaan dhulka ka qaadno boorka ka ceshano wax u soo dhowaan karaan uusan jirin biidni illahi alkariim allahu akbar kaasaan ku dhimanaynaa waa gaarsiinaynaa intana nooguma ekaanto biidni illahi alkariim haddane markaan meeshan ka dareero oon ka baxno waxaan soo xarayn doonaa kuwa kaleeto ama ha weynaadano ama ha yaraadaano kuwaasa haddana dowre ayaa noogu xigi doona dowre intan ka ballaaran biidni illahi alkariim intay noo gaadhaba waxaan uga hortegaynana waa masaalixda annada adduun iyo midda aakharaba adduunka waxaad og tihiin maantay waxa laisku maamulahayo inuu kitaabka uu fiican yahay wax ka sarreeyana uusan jirin ilaahayna uu inoo soo dejiye bini aadan wuxuu dhadhoobay inuusan ahayn oo ilaahay uu inoo soo jeediye kaasaan unaysanaa biidni illahi alkariim ilaahayna waxaan ka rajaynanaa kuwii kii nala qaado oo kor noola qaado ilahay naga dhigo waana ku dhammaynaynaa inaan nasri ku helno iyo inaan shuhado ku helnan wax u dhexeeya saaka ma lahan ilaahayna waxaan ka rajaynaya inuu asaga nagu irsaaqo shuhadada kaanaga shuhado uu yahay midkanet noole saaka jihaaduna diyaar uu yahay naf iyo maalba waxaan la garab taagannahay kitaabka qur-aanka eh kitaabka qur-aankaan hiil u nahay wax kaloon hiil u nahay ma jiro saliibi iyo gaal iyo gaal eke iyo kufri iyo rido toonane nama soo dhexgeli doonto shalay baan ballan ku galnay maantana ballan aan ku gelaynaa asaga noloshaannada waa kitaabka qur-aanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeynna waxaa dowladda soo xiray sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام ولا ليال الله أيام هذا سكاله سبحانه وتعالى الله ينوغو نعمي نعمة الإيمان والإسلام الله سيان مهد علينا سبحانه وتعالى الله ينوهر قليي دوردان عاو أن سوق بقبينينو إلهي نبتقلي ينوغو نعمي عافماد الله سيان مهد علينا سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله الله نهي بعد حمد الله وحنو مهد علينا culammada walaalahayn safarka dheer inooga yimid muddada toddobada maalmood ee dowladda inoo socotayna ee nagula sabrayay makaankan duruustana bixinayay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu dara sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalihii idaarada ee dowladda maamulayay iyo walaalihii khidmada inoogu qornaa si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa odayaasha nuqabada hogaanka dhaqanka beesha colyahan oo halkan ku joogay boqor iyo bahaba ku joogay oo iyaguna ku sabray muddada toddobada maalmood duruustaas habeenii maalinba si joogta oo taxanaa xiisadba xiisad ay u dhiibaysay sabarka iyo dulqaadka iyo sugnaanta aada muujiseen ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu dara dowladda siaad ogtihiin waa waxaa loogu magac daray sacad binu mucaad waxaana shicaar looga dhigay ayanqusu diinu wa ana xayun saxaabiga jaliilka ayaa magac looga dhigay saxaabi kaleoo jaliil ahaa hadalkiisana waxaa looga dhigay shicaar ayaa looga dhigay aada iyay u qurux badan tahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa sida shicaarkeedu uu yahay inuu ilaahay ina waafajiyo diinku inuusan nusqaamin inagoo nool ree colyahan oo nool oo baho iyo boqor leh oo dhalinyaro leh oo xoolo leh oo hanti leh ilaahay diinkiisa inuu nusqaamo raalli miyaan ku noqonaynaa diinka ilaahay wuxuu inooga baahdo oo difaaca ama maala inaan ku bixinno nafteenna iyo maalkeennaba soo diyaar uma nihin jazaakum allahu khayra ilaahay adin barakeeyo horena waad ugu jirteen haddana insha allahu tacaala waa sii adkeynaynaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala cilmi fara badan yaad meeshaan ka xambaarteen ilaahayna subxaana wa tacaala khayr yuu idila doonay man yurid illaaha bihi khayran yufaqihu fi diin yuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wassalaam khayrkaa diinka ilaahay uu idin fahansiiyey waxaan idinka rabaa kow inaan kula dardaarmo insha allahu tacaala inaad ku dhaqantaan sida ilaahay subxaana wa tacaala suuratlcasri inoogu sheegay ilaahay markuu dhaartay kadib wuxuu ku sheegay insaanku inay khasaaro ku jiraan khasaarada ilaahay wuxuu sheegay inay ka badbaadayaan afar sifo ciddii laga helo waa iimaan iyo camal saalixa camalka saalixa marka waa wixii lagu dhaqmi lahaa camalkii wanaagsanaa wey marka waxaan idinka rabnaa insha allahu tacaala inaad ku dhaqantaan wixii aad barateen toddobada maalmood culummadu idinku akrinayeen habeenii maalin laydinku dul akrinaya inaan u bedelno tadbiiqoo guryaheenna iyo nafteenna aan ka bilowno biidn illaahi tabaaraka wa tacaala intaa kabacdina waxaan rabaa insha allahu tacaala diinkii aad barateen inaad gaarsiisaan ummadda idinka dambaysa waxaad tihiin hogaankii dhaqanka salaadiintii cuqaashii indhihii ummaddaa tihiin bulsho weyntii idinka dambaysay miyii magaalaba joogtay waxaa la rabaa wixii aad xambaarteen hal xadiis hadduu qofku xambaaray ama hal aayad waxaa la rabaa ummadda inteeda kale inuu gaarsiiyo ummadda inteeda kale inuu gaarsiiyo balliquu canii walow aaya aayad ba allaha ka dhig ummadayda iga gaarsiiye waa dardaarankii nebiga calayhi salatu wasalaam inooga tagay waxaan rabnaa marka dardaaranka inaan qaadanno ummaddeenna aan gaarsiino ilaahay diinkiisa waxaan fahanay inagoo guryaheenna ka bilaabayna wa andir cashiirataka alaqrabiin annagoo ka bilaabayna qaraabadeenna noogu dhow oo caruurteenna iyo haweenkeenna iyo waalidkeenna ay kow ka yihiin inaan ummadda inteedii kale insha allahu tacaala aan gaarsiino waxa ilaahi subxaana wa tacaala uuna fahansiiyey oo meeshaan aan ka qaadin waxaan rabnaa insha allahu tacaala dowradan waxay inoo ahayd miftaax iyo furo iyo beesha colyahan u tahay ilaahay hadduu idmo subxaana wa tacaala dowradan taqriiban soddon qof dad ku dhowyaa joogay oo ka soo qayb galay waxaan rabnaa dowro ay ka soo qayb galaan beesha hogaankeedao dhan oo ugaaska ugu horeeya sagaalaha ugu hooseeya marka hogaanka dhaqanka ugu sareeya iyo kan ugu hooseeya waxaan rabnaa inay dowrada ka soo wada qayb galaan dhammaantood biidni illahi tabaaraka wa tacaala tiro intaan ka badan iyo wakti intaan ka badan yaan rabnaa insha allahu tacaala inaad u diyaar garowdaan maadaama cilmigii macaankiisa iyo khayrkiisa hadda aan dhadhaminay ummaddeena inaga dambaysana si ay uga faa'iidaysato fursad intaan ka weyn inaan siinaan rabnaa annaguna insha allahu tacaala ka wilaayahan waxaan diyaar u nahay inaan dowrada idiin qabanno wakhtigeeda idiin diyaarino macallimiintii iyo culimmadii bixin lahaydna aan diyaarino juhuuddaasna marka aan u diyaar garowno soo diyaar uma tihin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala taana waxaan rabaa inaan usii diyaargarowno hadduu ilaah idmo waxaan rabaa beesha hogaankeedu inay garab iyo inoogu noqdaan gaashaan ummaddan saa macruufka u fari lahayn munkarkan aan ooga reebi lahayn dadka loo xilsaaray howshaas ee xisbadu ay kow ka tahay ducaaddu ay kow ka yihiin waxaan rabnaa inaad garab oogu noqotaan qof walboo nagamida waa daaci waxaa laga doonayaa ilaahay diinkiis inuu dadka gaarsiiyo markaan safrayno oon jidad ku soconno oon baawur saarannahay ducaadayaanna waxaana laga rabaa dadka inaan dacwada gaarsiino qofka muslimka ee jidka laga qaaday in ilaahay diinkiisa loo sheego gabadha muslimadda ee ariga la jirta baabuurka inaad istaajiso oo ilaahay diinkiisa aad u sheegto inaad salaanto hadal wanaagsan kula hadasha kadibna khayrka aad gaarsiisa dacwadeenna waxay ku faafi kartaa dhaqan annaga naga yimaado wanaagsan iyo annagoo carabkeenna ummadda kula hadalno u sheegna taana waxaan rabnaa insha allahu tacaala ducaadda iyo mataqaanaa ciidanka xisbadaba inaad garab u noqotaan oo insha allahu tacaala aad kala shaqaysaan yaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala si guud idinka codsanayaa taana dee waa dardaarankii nebiga calayhi salatu wasalaam inoo dardaarmay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi marka qof kastoo munkar arka waxaa rabaa inuu gacmihiisa ku zuuliyo fain lam yastadic fa bilisaanihi fain lam yastadic fa biqalbihi maanta marka istidaacadii ilaahay wubayna siiyo munkarka awood aan ku zuulino ciidan iyo dowlad iyo culamo iyo hoggaan yaan u haysanaa sidaa darteed marka munkarka inaan la dagaalano yaana laga rabaa dhulkii ilaahay wuuna makaniyey aladiina makanahum fi lardi aqaamuu asalaata wa aatow azakaata wa amaruu bilmacruufi wanahw can ilmunkar waxaan rabnaa marka nusuusta insha allahu tacaala tadbiiqinteedii inaad hogaan inoogu noqotaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan kaloo rabaa jihaadka maanta bariga afrika ka socda ee cadowga saa'ilkee horarkaa ee magaalooyinkeenna iyo guryaheenna haysta si aan isaga difaaci lahayn ree colyahanow inaad mujaahidiinta garab ugu noqotaan ilaah hogaanka beeshaana dadkaas kale ka dhig ilaah inoo toosi hogaanka ilaah hogaanka inoo toosi ilaah inoo toosi inoo wanaaji khayran walaalahee reer falastiin ilaahay subxaana wa tacaala ha u gargaara cadowgaa haysta ee yahuudda allah ka dulqaada cadow muslimiinta la dagaalamo haysta kuwa ugu xun iyuu ilaahay ku salladay annaga ilaahay xabashiyuu nagu salladay iyagana ilaahay wuxuu ku salladay dagaaladii islaamka ee waagii nebi maxamed bilowday furumihii bilowday ee ilaa yowmina haada aan xirmin waa furuntan bariga afrika iyo taas mataqaana ay ku taallaa ee ku taalla falastiin sooma ogdiin labada furmood weligood ma xirmin xabaddu sidee unbaa uga qiiqaysaa kun iyo afartan boqol oo sano ka socotaa soo saa uma ogdiin marka ilaahay annagana hana cizeeya iyagana ilaaha cizeeya guul iyo nasri allaha siiya innagana allaha ina siiya jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo walaada islaamiga ah ee bakool laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka hirdada liyo boolis ee xabashidu ay ka dhistay dhulka soomaali galbeed in muddahan ku holanaa gumaadka shacabka soomaaliyeed ayaa waxa ay ugu dambeyn ka toobad keeneen falkii gaalnimo ay ku jireen markii towxiidka loo qabtay kadib ayaa waraysi gaara siiyeen idaacadda islaamiga al'andalus magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir sheekh maxamuud gaar ahaan waxaan anugu ka soo jeedaa gobolka qoraxay degmada sheegoosh anigoo markaygii hore xoogsi isaga tegay somalilan gaar ahaan hargeysa yaan muddo waxoogaa dhowr sano ayaan iska ganacsan jiray waan ka soo laabtay waxaan ka shaqayn jiray dharkan ka ganacsan jiray oo dharkii waan ka ganacsan jiray bacadlaan iska ahaan jiray kabacdi waan ka soo laabtay sheegoosh baan imid anoo sheegoosh iska joogo hooyayaaba iskala joogo oo xaafadii jooga yaa dhallinyartii magaalada oo qoranaysa markaan arkay ciidan yaa anugu sidii ku qortay tababarka waxaan ku qaatay gobolka jarar gaar ahaan degmada berqod waxaa laygu qoray meel awdwaqagteeda oo la yidhaahdo goohweyne anigu kolley macnaha qabada iigu badnay inaan ka soo baxo oo aan go-aan ka gaadho waxa ii ahayd waxaa la yidhi anoo salaad u istaagay baa la yidhi ka soo bax waraa salaada amarka uu isiin dastuurkooda wuxuu dhigayaa ay ku dhaqmaaneed salaada inaad ka baxdaad ee ka soo baxdii lagu yidhahdo had ka soo baxdii lagu yidhahdo waa inaad ka baxdaa haddii kale amardiidaa samaystay wax la yidhahdo oo dhibaato ku aad ku mudanayso amarkii uu siiyey amarkii ilaahay baa ka horreeyey salaadeedii waan ka baxo waan iska sii weytay ma aanan ka bixin ee waan galay sidii baan ku dhammaystirtay go-aanka waktigii aan qaatay waa kii aan kusoo tegey askari saaxiibkay anaa ku tashkiiliyey anaa ku xaaladan ku jiro laguma noolaan karo inaga bixi taleefan la'aan fasax la'aan reerkii iyo ehelkaaga oodan magaranaysaaye aadan la hadlaynin waxa weeyaan saaxiibadeedii iga dambeeyey magaranaysaay mushinka ku gubtay mushinka magaranaysaay ku war la'a reerkoodii aan la hadli jirin fasaxna aan jirin wax macnaha adoon ma aha askarinima lama odhan kara dee waxay ku jireen markaan dib u fiiriya askarinima ma aha la odhan karayo aanu farin waxaanu fari lahaa nimayahow kolley waxabay iga xuntahay war saxaafadeedkan ay waraysanayaa inuusan daawanayninbaba waayo ruux qamiran oo meel ku jira ruux jeel ku jira miyaa war saxaafadeed loo u tegaya waa maya anu waxaan odhan lahaa niman yahow ilaahay baa waxna dilay waxna nooleeya saaxiibaday baa iskaga soo baxaan odhan laha magaceega waxaa la radaa cabdirasaaq muuse calay anigoo ku nool gobolka shabeelle degmada mustaxiil ayaa waxaa weeyaan qabalaha maalaca joogo gudoomiyaha la yiraahdo cabdi faarax baa igu tashkiiliyey micnaha ciidan ma qoranaysa igu yidhi haabaan kori ciidankii baan raacay dabadeed markaa ciidanka raacay waxaan taga jigjiga jigjigaan ka soo baxay waxaana lagu soo celiyay barqod barqod markaan soo galnay barqod waa xerada guud micnaha lagu birnay tababarka liyu booliska tababarkii adee muddo lix bilood ah baan ku jirnay wixii markii noo dhammaadeen waxa weeyaan oona loo xidhay xalfadiinii meeshii lagu xidhay ciidankii lakala madhibay annaga waxaana loogu madhibay shilaabaana loogu madhibay xilligan soo qortay ciidan waa muddo magaranaysaa ilaa saddex sano iyo bar maan shaqaynayaa totalis adii afar sano iyo waxugu waa isku dhantay intaan shaqaynayay weli inaan tegey waxa weeyaan xaafaday weli maana gaadhin waa aqbad jirta intaa waa yeel iyo hayeelin keliya aan kuuda soconno bis maftiga ma jiro gidhaatayga yelam ma jiro hagarbeed totalis waxaa ma jiraan marka shaqadaas unbaa noo furan un amar soo baxay amarka aan ku dhaaqno keliya marka waxa weeyaan aqbad waxa keeniyo waa teleefon ma jiro waxa weeyaan bil fasxi ma jiro gidhaytaagii micnaa aan aniga magarasa iska raaxaysanleh ama meelaha socoon tagale ma jiro waa aqabad taagan oo xeradaas ay kabixeen markaan baxayo waa in adi lii kaa raaciyo keliga marka inta wala dhacayo waa in adi lagu kaa daro marka magaranaysa waxa weeyaan waa aqabadaas baa meesha magaranaysa ka jirtaa wixii waan kasoo tegnay gobolka afdheer degmada magaranaysa washaaqo meesha quraca la yiraahdo weliba way waxay dhahaa wallahi waa kaa shabaabki soo maartiin is ilaaliya markaas waa la diyaar geliyooba ciidankii magaranaysa qatana lagu dhoobaa soo tagnay dhulkii micnaha islaamka ay maamulayeen baan soo galnay waxa weeyaan nolosha marka hore aan ku jirnay iyo nolosha aan ku jirno waa kaf iyo kala dheeri weeyaan nolol wanaagsan oo magaranaysa boqolkiiba boqol fiican waxaad usoo dhacnay oo diinteena wanaagsaneed oo micnaa aan ku dheerinayni oonan ku dhimanayni yaa hadda usoo galnay si wanaagsan iyaana looga soo dhoweeyey dadkeena soomaalida ahay waxaan dhahayaa si wanaagsan bay noo soo dhoweeyeen marka hore waxaan ku dhex jirnay dirays iyo wax daafad baan wadanay haddana waa arta maanta saan u labisnahay anoo dhanba marka waxaa weeyaan ciidankaan kasoo tegnayna waxaan u diryaa saaxiibayaal halkaad ku nooshihiin waa weji wanis in micnaha meel aqaba taagan inaad kasoo tagtaan ood micnaha waxaa weeyaan aad iskigaba soo tagtaan baan doonayaa ood nagu soo birtaan annaga iyo dadkeena soomaaliyeed aad soo raacdaan guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa noo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu في شباب قد أشادوا صحوة